waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
qalbigaa iigu dego marka ilaahay dartiisa waxaan ka codsanayna madaxweynehena sharafta leh inuu meydka meeshaas noogu xafidan u noo dhaafo waxaa quburaha iskoola buluusiyo ee magaalada muqdisho buux dhaafiyey qoysaskii ugu faraha badnaa oo iyagu baadi goobaya meydadka dad ehelkooda ka mid ah oo sannado ka hor lagu aasay dhulkaasi oo ay hadda dib u dhisanayso dowladda soomaaliya arrintan ayaa timid kadib markii uu amar guud ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo lagu faray ehelada inay meydadkaasi muddo toban cisho ay ugala baxaan halkaasi maadaama halkaasi laga dhisi doono xarun ciidanka ilaalada xeebaha sida ay dowladdu sheegtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir dhanka arrimaha amniga iyo qaar ka mid a culimaawdiinka soomaaliyeed ayaa shir jiraayid ku qabtay qabuuraha iskoola buluusiyo ee degmada xamarjajab ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan oo dhammaantoodba halkaasi ka hadlay ayaa waxaay sheegeen amar ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo lagu dalbanayo in si deg dega qubuurahaasi looga saaro meydadka ku aasan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in dhulkaasi oo markii hore ay lahaayeen ciidamada bariiska soomaaliya iminka ay u baahatay dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana loo qorsheeyey howlo dan guud ah oo la dejin doono ciidanka ilaalada xeebaha dalka sidaa darteed ay muhiim tahay in la banneeyo dhulka laga hadlayo waa dhulka ka soo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragta marina gate loo yaqaano uu ku yimaado cisbitaalka yaardimili inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waay dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhe gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka banaadir siduu u ballan qaaday in si cashwaaci ah aan halkan lagu imaan oo xafiiska maamulka gobolka banaadir uu broseska ka soo bilaabanayo oo halkaa la tagi doono markaa kadib taliska booliska oo meeshaan gacanta ku haayo qofkii oo brosijerkii soo maray uu u yimaado sidaas ayay haddeer howshaan dadkii u xil saarnaa ay u diyaariyeen waxaan rajaynaynaa in si maaragta sharaf leh karaamo leh ku dhammaato dhulkaana uu noqdo dhul adeeg ummadda soomaaliyeed loogu adeegayo uu noqdo oo qarankiisii iyo sharafkiisii looga shaqaynayo dhankiisii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu qoysaska eheladoodii ay ku aasan yihiin quburahaasi ay ka gacan siin doonaan sidii ay ugala bixi lahaayeen yaboh ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay saari doonaan meydadkaasi haddii la waayo ehelada dadkaasi halkaa ku aasan si loo banneeyo halkaasi oo dowladda u isticmaali doonto xerada ciidamada ilaalada xeebaha dalka soomaaliya
meeshaan waxaa la rabaa hadda sidii la sheegay dowladda soomaaliyeeda u baahan dadka halkan ku jiraana xuquuqay leeyihiin oo horay u dhintay aniga waxaan rabaa marka gobolkiiyaan ka socdaa hadda afkii gobolka banaadir aan ku hadlayaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan dadka halkan ku duugan qofkii la baxi kara oo awooddiisa ay tahay oo inuu ehelkiisa meeshaan ku duugan la baxo waa loo fududay doonaa hay-adaha ammaanka oo taliska booliiska ugu horreeya iyo gobolka banaadir la fududay doona la tartiibi doona inay la baxaan meeshii markaas ay ugu talagaleen ay ku duugtaan wixii kale oo maaragtay aan la bixi karinna gobolka banaadira mas-uuliyaddaas qaadanaya mkii iyo qaabkii loo saari lahaana waa ka shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaa hawsheedii haddeeran ku jirnaa marka waxaan rabnaa sidaas dadweynuhu inay u ogaadaan xuquuqda uu leeyahay qofkan meydka ama dadkan halkan ku jira inaan siinaan diyaar u nahay waa dad ehelkeenniya waa dad soomaaliyeed nagama fududa inaan hadda maaragtay qashinka lagu daro sababta inta culummada loogu tegey intaas lix bilood ka hor ayuu hadda shacali wadiis sheegay inuu wasiirka mukhtaar roobe uu la soo xiriiray annaguna waa la xiriirnay intaasna waxaa la rabay in maaragtay borosayskii ama qaabkii maaragtay dadka halkan ku jira xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen dadka soomaaliyeedna aysan isdhihin waxbaa la xumeeyey dowladda iyadoo xuquuqdii dadkana ilaalinayda kan meydkana ilaalinayda dadkiina mas-uul ka ah ayay go'aankaas qaadatay baahi weyn oo dowladeedaa jirta qaar ka mid a dadweynaha iyagu tegay quburahaasi ee ehladooda halka ay ku aasan yihiin ayaa walaac xoogan ka muujiyey amarkaasi dowladda ka soo baxay waxaana ay sheegeen inuu yahay mid aan laga fiirsan oo ay si weyn uga naxeen iyagoona codsi u gudbiyey dowladda soomaaliya waaradkan uu noogu asturan yahay waa soo booqanaa qalbiga igu dego marka ilaahay dartiisa waxaan ka codsanayna madaxweynehena sharafta leh inuu meydka meeshaas noogu xafidan u noo dhaafo meydka hooyada ma aqoonsan karo idulkeenay qabuuraha iskoola bulusiye waxaa weeye maasha alla hooyaha ku aasan waxaa idaacadda ka maqlay in la qabuulihii la faqaayo oo lasoo bixinaya maqlay saas daraaddeed u soo cararay hooyadee miish ku aasan waxaa waaye waxyaabaha qaar wax laga xishooday waxaa laga xishoonay kaliyihiin annaga haddiina la yidhaha baxsada meel aan geynimaba haynaba meed meel aan geynima hayn intee meed geenayna bixitaankii ah oo shiddo ah qodowgii iyo soo bixitaanxu dhan waxay u baahan yihiin jadwal dheer u baahan yihiin looma baahna wax loo fadhiina ma aha in ka dadka oo arrimahaas ku lugle ilaaha ka baqaan subxaana wa tacaala dadkeena meelaa geyna ma hayno qabuurina qaar way kala dhunsan yihiin dad saraakiilaan u wada duwan oo dalku dhimanaya yaa hadda waa la bixina haddii log eesh faa'iido yaa maxaa faa'iidaha macnaa laga helaada shan qofood oo ayeeyele oo iyo afaraan dhalay ma garatay oo koo dawladda u shaqaynaya oo laamiyada taagan xabad lagu dhuftay ilmahoodii oo sibyaanya ahaan haayaa nin igu taageera ma lahan adeer ma lahan owlaaddaydi waa dhammaatay wiilashii waa dhammaadeen berigana waxaa la dhohow haayaa adduunyadii dhammeed waa lahaaqaa madaxweynaha iyo dawladda iyo dalka iyo dibaddaba waxaan ka codsanaa ummadda meesha noogu duugan inay noo nabadgeliyaan hase yeeshee culimaudiinka soomaaliyeed gaar ahaan culimaudiinka dhanka dowladda ayaa sheegay inay bannaan tahay in meydadkaasi laga saaro qubuuraha oo meel kale lagu aaso maadaama ay dowladda u soo baahatay dhulkaasi si dangud loogu isticmaalo sheekh bashiir axmed salaad ayaa sheegay in maadaama dhulkaasi ay dowladdu leedahay oo uusan waqaf ahayn markii hore ay muhiim tahay in la banneeyo islamarkaana meydadka ku aasan meel kale lagu aaso iyada oo la xurmaynayo culummo ahaan markii arrinkaas aan iska warraysannay oo xagga shareecada aan fiirinnay oo dhulkaannu ay noo soo baxday inuu yahay dhul dawladeed inuu ahaa inuu dhul caama ahaa oo aan loogu talagelin in qubuura ahaan iyo loo isticmaalo xabaalo laakiin duruufuhu ay keeneen oo dadku maaragtay iska isticmaaleen maantana danguud iyo baahi dalka uu leeyahay lagu baahday inay habboon tahay in dhulkan dawladda u isticmaasho danta guud oo difaaca dalka ugu muhiimsan yahay marka waxaan ugu baaqayna shacabka soomaaliyeed inay saas ogaadaan waa shay runtii maaragtay xanuunkiisa leh laakiin hadda baahida ee dalka iyo danaha caamka ayaa keenahaya intaa ku aasana ilaahay subxaana wa tacaalaa dembigooda allaha dhaafo meel fiicanna allaha geeye subxaana wa tacaalaa intay ka dhinteenna ilaahay subxana wa tacaalaa ha ka siiyo sabar iyo iimaan dowladdana allaha waafajiyo inay fuliso danta guud ahaaneed oo hadda dhulkan loo asteeyey insha allahu tacaalaa marka inahaas ayaan soo jeedinaynaa in dhulkan uu yahay maaragtay dhul caama oo uusan waqaf ahayn xabaalana aan loogu talagelin isticmaalka la isticmaalana duruufaa keenaye wax saxa oo lagu suu jiri karo ama maaragtay lagu mutaysan karo ma ay aha marka dadka dee ku aasanna in la iska kaashado si loo xurmayn lahaa oo meel munaasiba loo geyn lahaa meeshaan danta ka weyn arrinkaas oo loo isticmaalayo in loo diyaariyo baan soo jeedinaynaa qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankani dowladda federaalk ee soomaaliya ay meydadka uga saarayso dhulkaasi weyn ee qubuuraha iskoola bulisiyo waxaana siyaasiyiintaasi ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo war-saxaafadeed soo saaray shariif ayaa waxa uu ku sheegay qoraalkiisii inuu aad uga xun yahay in meydadka laga soo saaro qubuurahaasi kadib amarka ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaan aad uga xumahay arrintani dib ufaagista qubuuraha iskoola buluusiyo ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku aasan yihiin dad badan oo shacab ihi oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay lagu aasayey ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd waxa uu intaa raaciyey waxaan la dareenahay bulshada ay eheladoodii ku aasan yihiin qubuurahaasi ee hadda lagu qasbayo in lasoo faago ayuu yidhi shariif waxa uu xusay in hadda aysan jirin baahi dhuleed oo ay dowladda soomaaliyeed u qabto halkaasi waxaana uu ayaandaro ku tilmaamay sida meydadkaasi loola dhaqmayo madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale waxa uu dowladda ku eedeeyey inay si sharci daraa ay ku bixisay dhulal waaweyn oo dan guud oo aad u fara badan iyo xeryo ciidan waxaa taasi ka sii xanuun badan ayuu yidhi in dowladda federaalk ee soomaaliya iyada oo bixinaysay xeryihii ciidamada dhulalkii danta guud kuna bixinaysa hab aan waafaqsanayn sharciga ay hadda ka soo yeerto dowladdu inay u baahato dhul ay ku aasan yihiin meydad muwaadiniin soomaaliyeed isagoona ugu dambayntii ugu baaqay inay ka laabtaan go'aankani islamarkaana ay maareeyaan xaaladda ka taagan quburaha iskoola buluusiyo ee magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali